haatan ahasti aan mar roobada kugu ballanqaadno kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka axmed faarax cali idaaja'a waa kan
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb labaad oo ku saabsan hiddaha ergada iyo ergeynta ee qardoofooyinkii kala gaari jiray ay soomaalidii hore ku furdaamin jireen dhegaystayaal soomaalidii hore iyo dhaqankeedii ergada markaynu ka hadlayno arrinta xiisaha leh ee loo baahan yahay inaynu isxusuusinnaa waxay tahay qolada ay wax u sheeganayso wakhtiga ay ergadu ka dhul sugayso dherarkiisa iyo muddadii ay dulqaadka u yeelan jireen sidii hadba loogu garaabo ayuu dherarka wakhtigaasu ku xiraa haddii muddo gaaban dantooda loogu fuliyo oo wixii ay u ergoonayeen loo soo celiyo ma ay raagi jirine waxay ku noqon jireen reerkii iyo tolkii awal horeba soo dirsaday haddiise dhagaha laga duubto oo haa iyo maya midna la maqashiin waayo amase si uun loogu madax adaygo waxba ma ay degdegi jirin intay reeraha iskaga dhex nagaadaan bay intay kari karaan dhirifkana iska ilaalin jireen waxay ku adkaysan jireen wadaxaajoodka labada dhinac inuusan marnaba joogsan kolkolka qaarkood ayaa waxaa dhici jirtay sannad iyo ka badan inay ergadu dul fadhido reeraha ay wax u sheeganayaan iyaga oo si walba isugu dayaya inay kolba soo bandhigaan sababa iyo xujooyin hor leh oo ay ku mudan yihiin xaqa ay ku raad joogaan in loo soo noqo taa oo kale raggii ay la soo gudboonaateena waxaa ka mid ahaa gabyaagii la odhan jiray nuur maxamed oo loo yaqiin nuur dhegey ahaana maansayahan xilligiisii aad caan u ahaa noolaana hilaadda bartamihii qarnigii sagaaliyo tobnaad maansadii milgada lahayd ee lagu maamuusi jiray ka sokow wuxuu magac dheeraada ka helay dhinaca howlaha ergeynta isaga oo u kala dab qaadi jiray qabaa'ilkii soomaaliyeed ee ay degaan wadaagta ahaayeen markii ay wax kala galaan hidda ahaan siday u badnayd waxaa laga ergeyn jiray adiga ama xigtadaadu xoolo aad lahaydeenoo iyada oo aan raalli looga ahayn markaa gacan cid kale ku sugan ha yeeshee nuurdhagay taa oo keliya kuma caan bixine wuxuu ka ergeyn jiray soo celinta hanti isaga iyo qoladiisa aanu midna lahayn iyo qardoofo laba dhinac oo kale ka dhex aroosantay hawshaas iyada ahayna ma ahayn mid uu dar alla u qaban jiraye waxay ahayd mid uu wax ku qabay cidaha ay wax ka maqan yihiin ayuu marka hore la geli jiray heshiis shaqo waxaynu ku magacaabi karayno taasna balaan ku tusaaleeyo sheeko dhab ahaan u dhacday oo ay gabayana ka hadheen waxaa la yidhi geel ay laba qolo kala dhacday ayuu nuurdhegay ka ergeeyey nimankii dhacay hadduu ka soo celiyo waxay kuwii iska lahaa ee uu u soo celiyo u ballan qaadeen inay qayb wanaagsan ka siin doonaan markaas buu isa sii taagay meel kale maan la yidhaahdo oo qoladii geela dhacday ay degganayd halkuu isagu degi jirayse aad iyo aad uga fogayd wax walba oo uu geela ku soo celin karo oo dood iyo dacwi ah ayuu isku dayey waase lagu madax adeygay waa loo garaabi waayey laba iyo toban bilood oo cid alla ka dhalatay markuu la joogay oo meeshii ay u guuraanba uu ula guuray ayuu maalintii dambe isaga oo keligiisa geed reeraha ka yara durugsan halkiisa iska fadhiistay wuu fakeray waxbuu maamiyey wuxuu isa soo hordhigay tagtadii wixii soo maray iyo timaadada waxa uu filan karaayo ma bishii uu yimid bisheedii kale ayaa la joogaa kulaylka iyo hanfiga lala joogi laayahay ma kaliishii dayreed ee uu ergeynta u soo sodcaalay teedii hamba ma xilligii badfuranka ayaa la gaarayoo waxa u muuqdaa waadoonyihii oo intay hirarkii u samaadeen bari carab u shiraacday kabihii miyaa ka dhammaadayoo faraskii uu ku yimid miyaa haatan gabow ku dhow dumarkii iyo carruurtii reeraha miyaa nacayoo horfadhigiisa dheeraaday haatan ka xiisa dhacay ma waxaa haatan u caddaatay oo indhaba aan caad ka saarayn hashii mayra ahayd geeli ay ku jirtay inaan cidina u soo wadin meesha xoole ugaba soo socdaane allaylaahay ha isaga tago oo reerkiisii ha isaga noqdo labada qolo wixii ay kala mudanayaan ha kala muteene sow haatan inuu isaga dhex baxaa lama qumanaan nabeehaa maqaawiirtii reeruhu geedkii ay ku sidi jireen intuu tegey ayuu kaga luuqeeyey tixdan quruxda badan ee uu ku muujinayo cadhadii haysay iyo colaadda ba'an ee ka aloosmi karta wuxuu yidhi kayakayaha dayreed miyaa kacakan ii muuqday ma baqaaladii baa ka wiray kirada doonaayey kalkaan imikalkiisii miyaa kaabiga i saaray karmihii miyaa iga le'daan karan aqoon waayey duqan daba kaslayn jiray miyaa haatan kaba beelay dumarkaan hor kuududay miya isaaka kahanaya kudhallaayo geedaan u imi maanta kalamaane iga kici kuwii mayro helay laga kaxin waayey gabayga cabashada ah ee uu sida ballaaran nuurdhagay ugu qeexay dhibaha ergeyntii dheerayd ka soo gaadhay wuxuu dareen geliyey shirka qoladii uu martida u ahaa oday la muugnayn jirayoo golihii uu tixda ka marinayay wax ka fadhiyey ayaa go'aamiyey in geelii laga soo uruuriyo nimankii awal saanyaday wuxuu yidhi niman yahow nuurdhagay geela uu ergadiisa yahay ha loo celiyo ama haddaan la yeelayn haddeerba ha la dilo gabaygiisu waa gabay colaadeed ba'an ninkii garan karaayow col uu soo humi doono oo aan raagi doonin ayaa tixdiisa ku sarbeeban taladii odayga lama diidine waa la yeelay intiisii badnaydna nuurdhagay geelii waa loo keenay hase ahaatee shan iyo labaatan halaadoo ay ku jirto hashii geelaba loogu jeclaa waa mayre ayaa waxaa lexa jeclaystay ninkii haystayoo wuxuu iska soo taagay inuu soo wareejiyo nuurdhagayna wuxuu ku adkaystay iyada iyo geela la maqanba in loo keena mooye inuusan wax ka sokeeya ku qanci doonin lana laaban doonin waxaa laga hor keenay maya qayaxan iyada oo la filaya diidmadaa kadib intuu cadhoodo shan iyo labaatankaas halaad inay sidaas ku xalaaloobi doonaan muddo doora kadib dulqaad dheeraada kadib digniin colaadeed gabayo ay ku dheehan tahay kadib nuurdhagay geeli waa loo keenay garabtaasna karamaan guud buu kala carraabay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydmo
axmed faarax cali idaajaah aad buu umahadsan yahay oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha ibraahimow barnaamijka nuxurkiisu maanta wuxuu kusoo gabagaboobay guul gubaa la sugaa
aaday u xiise badnaa dhegeystayaal badanna waxaan filayaa inay sugayeen